الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد ومن السنة sunnada waxaa ka mida iyo muctaqadka saxiixa ah adtaradii raalli ahaanshayn ilaahay loo weydiiyo can aswaaji rasuuli rasuulka sawjooyinkiisii sawjooyinkaasoo ummahaat ummahaatilmu'miniina mu'miniinta hooyooyinkood ah sawjooyinkaasoo almudaharaati kuwii la dahiray ah sawjooyinkaasoo almubara'aati laga beri yeelay min kulli suu'in xumaan dhammaanteed afdaluhunna sawjooyinka tan ugu fadliga badan khadiijatu weeye khadiijadaasoo bintu khuwaylid ina khuwaylid aheed iyo wa caa'ishatu caaisha caa'ishadii as-sidiiqatu midda rumaynta badan aheed bintu sidiiq kii rumaynta badnaa gabadhiisana ah allatii caa'ishadii barra'aha allaahu ilaahay uu beri yeelay fii kitaabihi kitaabkiisa uu ku beri yeelay sawju nebiy caayishadaasoo sawju nebiye nebiga sawjadiisa ah sala allahu calayhi wasalam fi dunyaa adduunyada dhexdeeda sawjadiisa ah iyo wal aakhirati aakhirada faman qofkii qadafahaa caa'isho ku gama bimaa wixii barra'aha allaahu ilaah uu ka beri yeelay minhu xaggiisa faqad kafara qofkaas waa ku gaaloobay billaahi allah allaha alcadiimi weynanka badan min asunna sunnada waxaa ka mid ah adtaradii raalli ahaansho in ilaahi loo weydiiyo can aswaaji rasuuli rasuulka sawjooyinkiisa sala allahu calayhi wasalam waanagii soo sheegnay sunnada maanta waxaa loola jeedaa muqaabilka bidcada waxa bidcada ka soo hor jeeda oo ah muctaqadka ama caqiidada saxiixa ah kaasaa loola jeedaa marka caqiidada saxiixa ah ee ahlu sunna waaljamaaca caqiidadaasu waxay tahay in sawjaadkii nabiga sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan magacooda marka la sheego la yidhaahdo radia allaahu canhunna ilaahay raadiha ka ahaado ammaantooda iyo weynayntooda iyo ixtiraamkooda iyo xushmadoodana la sheego sababtoo ah waa beyt nubuwa ee nabiga sala allahu calayhi wasalam waa adyabu tayibiin inta wanaagsan kan u wanaag badan wey nabigu qur-aanka kariimkana ilaahay wuxuu ku sheegay ragga wan wanaagsan dumarka wan wanaagsan ayay doortaana xushaan waatayibaatu liayibiina waatayibuuna liayibaat marka dumarka wan wanaagsan waxaad ay doortaan ragga wanaagsan ragga wanaagsan oo dumar wanaagsan ay doortaan marka nabigu maadaama uu yahay atyabu tayibiin rabbulcaalamiin dadka uu u xulay dumarka uu u xulay oo u dooray waa dayibaad waana weliba dayibaadka kuwa ugu dayibsan weeye ee gabdhihii wakhtigoodii joogay ugu qayrka badan weeye mana dhici karto qof xun inuu ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala nabiga sala allahu calayh wasalam u gurigeeyo marka waxay fadliga guud la wadaagaan saxaabadii ilaa saxaabadii ay ka mid yihiin waxayna sii dheer yihiin aalubeytkii nabiga weeye sala allahu calayh wasalam marka koowaad fadliga caamka waxay la wadaagaan saxaabadii marka labaadna fadli khaasa oo aalubeytkii nabiga inay yihiin waxa weeye ayay sii leeyihiin saas darteeda marka la sheego in raalli ahaansho ilaahay loo weydiiyo weeye oo la tacdiimiyo waxaa ilaahay kala dooransiiyey adduunyada iyo quruxdeeda iyo allaah iyo rasuulka iyo aakhiro waxayna doorteen allaah iyo rasuulka iyo aakhiro يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأصرحكن صراحا جميلا إلى وحو كيري سبحانه وتعالى نبي وحا كتر هذا زوجات كاغا حداد ربطان الدنيا إيا قرحيدا إي إمادا إن نبي ما أنببحين عن إن سينا وأنا إن سي دينا تا أنببحين في عن إن سيو أن سكين دينا حداد ربطان الله iyo rasuulkiisa iyo qiyaamahana ilaahay weynaa wuxuu u diyaariyey gabadha wanaagsan oo idinka ah ajar weyn uu ilaah u diyaariyey ilaah wuxuu ku sheegay dumarka qof lamiduhu inuusan jirin hadday alla ka baqaan yaa nisaaa annabiyi lastunna ka axadin min annisaa in ittaqaytunna haddaad allah ka baqdaan qof dumarka lamida ka mida oo in la mida ma jiro dumarka la mid ma tihidin qof ka mid ah haddaad alla ka baqdaan marka waxa weeyaan waa beytu nubuwa waana mudaharaad nabiga sala allahu calayhi wasalam zawjaadka u guri galay waa koob iyo toban zawjaadka nabiga u guri galay waa koob iyo toban kitaabka koob iyo tobankana dhiga carabkan marina aanan laqbayn oo aan tarjamin af soomaaliyahaan aan carabka ku marina sida kitaabka u dhigaya kitaabkaana ka aqrina marka tan ugu horrayda waa khadiija bintu khuwaylid radia allaahu canhaa waana ummu owlaadihi carruurta nabiga sala allahu calayh wasalam dhammaan khadiija dhashay dhammaan marka laga reebo ibraahiim marka laga reebo ibraahiim waxaa u dhashay maariyatun qibdiya milkulyamiinay ugu dhashay ee zawjo maahayn ayada nabiga sala allahu calayh wasalam wuu guursaday khadiija bintu khuwaylid laba ninaa uga horreeyey midka koobaad waxaa la dhihi jiray catiiq ibnu caabid kan labaadna abuhaala attamiimi aa la dhihi jiray nabiga sala allahu calayhi wasalam intuu qabay waxa weeyaan qofna lama guursan oo dumar kale kama daba keenin khadiija markii ay khadiijo dhimatay oo ilaah oofsaday sannadii tobnaad ee bicsada intaan micraajka nabiga la dheelmin ayay dhimatay marka sanadaasay dhimatay isagoon zawjo kale ka daba keenin taas waa khadiija bintu khuwaylid oo carruurta nabigoo dhan hooya waa marka laga reebo wiilkii ibraahiim ahaa waxaa ku xigta caaisha bintu abibakar isidiiq radia allaahu canha abubakar sidiiq ayaa dhalay ayadoo bicsada nabiga ama nabiga markii waxyiga ku soo degay kadibay dhalatay afar sano ama shan sano kadibay dhalatay nabiga waxaa lagu nikaaxiyey ayadoo lix sano jirta ama toddoba sano waxaana nabiga loo gurigeeyey iyadoo sagaal sano jirta bisha shawaal sannadii koowaad ayaa loo gurigeeyey oo ama sannada labaadna waa la yidhaahdaa laakiin sannada koowaad ayaa raajixa oo hijriyada ee nabiga sawjooyinkiisa ayaduu ugu jeclaa gabar bikraa oo aan looga horrayna ayadaa ka jirta wax uu guursaday nabiga sala allahu calay wasalam ayadaa ka jirta gabar bikraahoon looga horrayn iyaduu ka guursaday nabiga sala allahu calay wasalam nabiga sala allahu calay wasalam markii ilaahay oobsaday siddeed iyo toban sano ayay jirtay iyaduna waxay dhimatay hijriyadu markay ahayd konton iyo siddeed sano sawda binti zamca alcaamiliya radia allaahu canhaa nabiga sala allahu calay wasalam ayaa guursaday waxaa uga horreeyey nin muslim ahaa oo la dhihi jiray sakraan ibnu camar oo la dhashay suhayl ibnu camar alcaamiri gabar waxay ahayd madax ah jaliilad ah sharaf badan markii dambe xoogaa da'ahi gaartay marka maalinkii ay nasiibka u lahayd ilaa habeen iyo maalinba qoys ayaa nabigu la seexan waxay u hibayday siiday caaisho waxay tihi habeenkaygii caaishaan siiye inta aragtay nabigu inuu caaisho jecel yahay marka laba habeena caaisha saas ku hesha waxay dhimatay aakhiru khilaafati cumar ayay dhimatay qowl dhahayana waa jiraa sannadii konton iyo afar hijiriyada waa qiilkaas midda afraadna waa xafsa binti cumar ibnu khadaab radia allaahu canhumaa xabsa nabiga wuu guursaday sala allahu calay wasalam nin muslimaha kaga horreeyey oo qurays ibnu xudaafa la dhihi jiray dagaalkii uxud ayaa lagu dilay sannadii saddexaad ee hijriyada ninkaas ayadu waxay dhalatay intaan nabiga waxyigu ku soo degin bicsadii ka hor shan sano waxayna dhimatay hijriyadu markay ahayd afartan iyo shan sano waa khilaafadii mucaawiya dhexdeeda shan waxaa ah zaynada binti khusayma alhilaaliya radia allaahu canha oo naynaasteeda la yaqaano oo la yidhahdo umulmasaakiin waxay ahayd mid masaakiinta quudida oo wax ku sadaqaysata ayay ahayd nebiga hortiis waxaa guursaday ninka la dhihi jiray tufayl ibnu xaarif ibnulmutalib kadib marka waxaa uga dambeeyey ninkaasna walaalkiis cubaydatu ibnulxaarif kadibaa rasuulku guursaday sala allahu calayhi wasalam nabigana laba bilood ama saddex bilood bisayba agtiisa joogtay kadibna way dhimatay sannadii afraad oo hijriyada marka intuu nabigu noolaa labaa sawjooyinkiisii dhintaan marayna oo khadiija bintu khuwaylid iyo waxa weeye zaynaba bintu khusayma sagaalka kalena isagoo nool iyagoo nool ayaa nabigu dhintay oo iyagaa nabiga ka dambeeyey lix waa ummu salama radia allaahu canha magaceeda waxaa lahaa hinda bintu abi umaya alqurayshiya almakhzuumiya waxaa nabiga hortiis guursaday oo qabay in adeerkeed abisalama ibnu cabdilasad waxay ahayd gabadhii u hijrootay xabasha kadibna madiinay u soo hijrootay waxaa la yidhaahdaa waa gabadhii ugu horeyday oo gaadiid saaran oo neefgeela iyadoo saaran madiine soo gasho oo muhaajirad ah nabigaa guursaday sala allahu calay wasalam zawjkeedii markuu dhintay ka gadaal waana zawjaadka nabiga tii ugu nolol dambayday ayadaa ugu geeri dambayday lixdan iyo kow hijriyadu markay aheeday dhimatay ayadaa ugu geeri dambayday zawjaadka nabiga oo ugu dabamartay toddoba waxaa ah zaynaba binti jaxsh ibnu rayaad alasadiya radia allaahu canhaa bintu camati rasuulillaah rasuulka eedadiisaa dhashay sala allahu calayh wasalam umaymatu binti cabdilmutalib ayaa dhashay gabdhaha saadaadka dumarkay ka mid ahayd diinta iyo waracnimada iyo deeqsinimada iyo wanaagga lagu yaqaan nabiga wuxuu guursaday sanadii saddexaad sanadii shanaadna waa la yidhaha lakiin qowlka xooga badan waa sanadii saddexaad waxaa nabiga hortiis guursaday nebiga mawlihiisii macnaha wiilkii nabigu xoreeyey zayd ibnu xaarifa ayaa nabiga kaga horreeyey waana gabadha ay ku soo degtay aayadda ah oo falamaa qadaa zaydu zaydku waa zayd ibnu xaarifa zayd markuu ka gutay dantiisii minhaa falamaa qadaa markuu ka gutay zaydu zayd minhaa zaynaba xaggeeda wadaran dantiisii zawajnaakaha adaan kuu guurin waxayna ugu faani jirtay dumarka nabiga waxay dhihi jirtay zawajakunna ahalikunna idinka waxaa nabiga idinku nikaaxiyey dhammaantiin eheladiinnii wa zawajani allaahu min fowqi sabci samaawaat anigana allah igu nikaaxiyey nabiga sala allahu calayh wasalam toddobada sano ka kor isagoo alla ku sugan uu igu nikaaxiyey marka taas fadiiladaasaan gooni u leeyahay dhihi jira fadiiladaas ayay gooni u leedahay sanadii labaatanaad ee hijriyada ayaa la oofsaday ee waxaa sideed ah juwayriya bint alxaarif ibna abi diraar alkhusaaciya almustaraqiya radia allaahu canha nabiga sala allahu calayh wasalam reer beni mustalaq markuu ku duulay qaswadii la dhihi jiray qaswatu muraysi sanadii shanaad ee hijriyada ama lixaad waa shanaadka xoog badane ayaa la soo qafaashay markaa juwayriya bint alxaarif waxaa nasiib u helay haabit ibnu qays ayaa nasiib u helay markaasuu kitaabeey wuxuu idhaha intaasoo qarasha iska bixi haddaad bixido xor baad noqonaysaa nabigay u tagtay markaasay nabiga ka dalbatay inuu ugu kaalmeeyo qarashkaas la bixiyo si ay xor u noqoto markaasay uu nabigu ku yidhi ka warran wax kaaga qayr badan adduun iyo aakhiraba maxay tahay wuxuu yidhi anaa kaa bixina qaashka xoraad sidaas ku noqone kadibna waa ku guursanaa way ku waafaqday nabigu waana ay islaamtay nabigaana guursaday salawaatuullaahi wasalaamu calayh markaasaa weliba dadkii la soo qafaasho dhan oo qabiilkeeda ahaana ayadaa sabab u noqoto waxaa la yidhi nabiga saydiyaalkiis miyaan addoomma ka dhigay markaasaa lasii wadadaay waa taasoo reerkii oo dhanna qayrkaasay u soo hoyday qayrkaas ayaa u soo hoyday waxaa qabay nin la dhihi jiro nabiga ugu horreeyey musaafic ibni safwaan almustalaqi maalinkii haddii dagaalkiiya lagu soo dilay ninkaas waxaa nabigu guursaday sanadii lixaad ee hijriyada waxay dhimatay konton iyo lix markay hijriyadu aheed waxaa sagaal ah ummu xabiiba ramla bintu abi sufyaan alumawiya radia allaahu canha waxay dhalatay nabiga intaan waxi uu ku soo degin qabla albica intaan nabiga waxi uu ku soo degin ka hor toddobiyo toban sano waxaa nabiga hortiis guursaday cubaydullah ibnu jaxsh alasdi ninkaas waxa weeyaan iyo ayaduba waa islaameen waxa weeye muslimiintii diintooda ula cararay xabashada ayay ka mid ahaayeenoo maka ka soo cararay waxay u dhashay gabar la yidhahdaa xabiiba kadib ninkiiyaa gaaloobo ridoobay wuxuuna sheegtay islaamnimanta ka baxay inuu kirishtan yahay sidaasuuna ku faarqay ku kala tageen kadibna nabigaa guursaday sala allahu calayh wasalam magaalada madiiney ku dhimatay oo lagu oobsaday khilaafadii walaalkeed mucaawiya markuu mucaawiya bin abi sufyaan ilaa la dhalata iyadu yidhi markay hijriyadu ahayd afartan iyo afar toban waxaa safiya binti xuyay bnu akhbar xuyay bnu akhdar oo madaxdii yahuudeed ka mid ahaa ayaa dhalay waxa weeyaan intaysan islaamin waxay qabay salaam ibnu mishkam kadib waxaa haddana guursada uga dambeeyey kinaanat ibnu abi xuqayr kinaano waxaa la jiray yowmu khaybara markaas kadib dadkii la soo qafaalay ayay ka mid ahayd waxaa nasiib u helay dixyatulkelbi ninka la yidhaahdo nabiga sala allahu calayh wasalam ayaa ka ceshado ka beddeshay markuu nabigu ka beddeshay nabiga ayaa xoreeyey markuu xoreeyeyna nabigu waa guursaday weliba xoraynteedu meher uga dhigay uga dhigay gabadh aad u sharaf badan oo caqli badan oo fadli badan oo sharaf badan oo qurux badan oo diin badan ayay ahayd konton iyo laba hijriyadu markay ahayd ay dhimaato koob iyo toban waxaa maymuuna bintulxaaris ibnulxusni alhilaaliya radia allaahu canhaa kaana taxta abi ruhm ibna cabdilcuza ninkaas ayaa guursaday qiil kalena wuxuu leeyahay cinda farwa oo walaalkiis ah kadibaa rasuulku guursaday sala allahu calay wasalam bisha dilqacd waxa weeyaan sannadii toddobaad ee hijriyada markii uu nabigu cumraystay cumratulqadiya cumratulqada cumradii la yidhaahdo waxaa ku nikaaxiyey cabbaas ibni cabdilmutalib oo waxa weeyaan wilaayadeeda lahaa nabigu meesha sarif la yidhahdo ku dhistay waxayna dhimatay konton iyo kow hijriyadu markay ahayd zawjaadka nabigana ayadaa ugu dambeed oo nabigu guursaday kow iyo tobankaas waxa weeyaan laba nabiga hortiisay dhinteen waa khadiijo iyo zaynaba bintu khusayma nabigana sala allahu calay wasalam sagaalkii kale iyagoo nool ayuu ka dhintay waxayna ka mid tahay khasaa'ista nabigu iska lahaa inuu jamci karo guur iskugu keeni karo afar dumara wax ka badan nabiga khasaa'istiisii ka mid ahayd radia allaahu tacaala canhunna zawjaadkaasoo ummahaati lmu'miniina mu'miniinta hooyooyinkood ah dhammaan zawjooyinka nabiga waa mu'miniintao dhan hooyadood qofkii yidhaahda hooyo imaahan waa gaal muslim ma ah sababtoo ah binasi lkitaaba ilaahay ku sheegay inay hooyo noo yihiin oo ilaah wuxuu yidhi annabiyu owlaa bilmu'miniina min anfusihim nabigaa uga xaqnimo badan mu'miniinta nafta ku jirta qofka muumin ma ahan nabigana ma rumayn nafta ku jirta hadduusan nabiga ka jeclaan waa in nafta kugu jirta iyo aabbaha iyo hooyada iyo intaa dhashada aad nabiga ka jeceshahay wa aswaajuhu ummahaatuhum nabiga sawjooyinkiisuna waa hooyooyinkii mu'miniinta saasuu rabbulcaalamiin yidhi marka qofka hadduu yidha hooyo ima ahan waa qof ilaahay beeniyey oo qur-aanka beeniyey marka la leeyahay marka hooyay u yihiin waa min xaysu atawqiir waalixtiraam wa cadami xillihinna liaxadin min bacdi waxa weeye xagga weynaynta iyo xurmada iyo nabiga kadib qof guursan karoy xalaal u yihiin inaysan jirin meeshaas weeye meesha ay hooyada ay kala mid yihiin xagga ixtiraamka xushmaynta qiimaynta iyo qadarinta iyo inay qof guursan karaa oy xalaal u tahay jirin sida ninka hooyadihiis ay xaaraam uga tahay inuu guursado waxa weeye ummahaatlmu'miniinka zawjaadka nabigana nin ay xalaal u yihiin ma jirto nabiga ka gadan salawaatu ullahi wasalaamu calayh saas darteed nabigu hadduu dhintay qof danbo guursan karaa ma jirin waana binasi lqur'aan oo ilaah uu yidhi wamaa kaana lakum an tu'duu rasuula allah xaq malidin inima habboona inaad rasuulka dhibtaan walaa an tankixuu aswaajahu min bacdihi abadaa nabiga bacdigiis inaad sawjooyinkii guursataanna oo sawjooyinkiisii asaga bacdigiis guursataanna inima sugnaano inima xalaal aha marka waa zawjaadkiisii adduunka aakhirana waa zawjaadkiisii marka qof kaleeta uma bannaana marka sidaas weeye zawjooyinkii almudaharaati ee la dahiray almubara'aati ee laga beriyeelay min kulli suu'in xumaan dhammaanteed xumaan dhammaanteed waa laga beriyeelay waana laga dahiray sidaasna qur'aanka alla ku sheegay in la dahiray innamaa yuriidullaahu liyudhiba cankum rijsa ahla albayt wayutahirakum tadhiiraa rabbulcaalamiin wuxuu doonayaa inuu waxa weeyaan idinka tegsiyo qurunka oo dhan oo idin dahiro dahirid aalubaydkana waxaa ka mida zawjaadka nabiga sala allahu calayh wasalam oo aayadda siyaaqeedaba waxa weyn aayadahaba waxa laga hadlaayo oo qur-aankaba marka aayaddaas la sheegayey waxa laga hadlaya waxay ahayd zawjaadka nabiga marka iyagaa ugu horeeyo soo gelaya waxaa kaloo ku jira xasan iyo xusein iyo faadimo iyo calina waa ku jiraan oo xadiidka tirmidi ayaa tusaya nabiga inta meel iskugu keenay oo mara saaray uu yidhi ilaahayo kuwaan waa ahlubeytkaygii ee ilaahu dahir marka waa ahlubeytkii nabiga xagga guurka xagga waxa weeyaan maxramiyada ajnabiyay ka yihiin dadkao dhan zawjaadka nabiga oo dadka macnaha dadka awal ajnabiga ka ahaa ee aan nasab iyo si kale ugu ahayn maxram dhankaas hooyo kala mid ma ahan dumarka kaley la mid yihiin oo muslimaadka sidaas darteeda rabulcaalamiin waa kuwa yidhi waa kan yidhi rabulcaalamiin waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab sida dumarka kale ilaa wuxuu markaad alaab weydiisaydaan waa in xijaab inin dhexeeyo marka khalwada lalama khaali noqon karo sida dumarka kaleba ay xaaraan kaato ajnabiga kaa ah ayagana sidaasay xaaraan u ahayd in lala khaali noqdo maxramna qofaan sharciyan asal gabdhaha kaleba maxram u noqon karin maxram uma noqon karin kaliya meesha lagu leeyahy waa hooyo waa weynaynta xushmaynta iyo inaadan guursan karin nabiga bacdiis oon qof kale aysan xalaal u ahayn laakiin dadka kaleeto ajnabiga ajnabiyay ka ahaayeen sida dumarka kale sidaas weeye afdaluhunna zawjaadka nabiga kuwa ugu fadli badan khadiijatu binti lkhuwaylid weeye khadiijadii ina khuwaylid aheed iyo wa caa'ishatu sidiiqa caa'ishadii rumaynta badneed xaqa rumay ogeed bintu sidiiq ee kii rumaynta badnaana dhalay oo gabadhiisa aheed zawjaadka nabiga waxaa ugu fadli badan waxa weeyaan khadiijo iyo caaisha labadoodana mid walbaana nuuc gooriya ayay dheeraad la tahy oo midda kale aan laga helayn waxna waa wadaagaan waxyaalaha khadiijo ay iska leedahay waxaa ka mid a oo dheeraadka ay la tahay waa awalu man aamanat bihi min annisaa qof dumara oo nabi muxamed sala allahu calayh wasalam rumayda markii waxyigu ku soo degay ee inuu rasuul yahay rumayda ayadaa ugu horreyday bal ayadaaba deji jirtay nabiga markii waxyigu kow ku soo degay oo uu cabsaday oo waakiinta u yimaadeen dhihi jiray zammiluuni iduduub markaa marka ayadaa deji jirtay oo dhihi jirtay ilaahay ku hooji maayo masaakiintaad gacan qabataa qofkan wax qabsan karinaad u qabataa ilaahay ku hooji maayo nakeen adeerkeeday u geyday oo waxa weyaan diimihii hore wax ka yiqiinay markaasuu adeerkeedna yidhi waxa weyaan qayrkii malagii oo qayrka wadi jiroo nabi muuse u imaan jiray unbuuye waxa u yidhi marka ayadaana deji jirtayba waa sifo gooriyahay iska leedahay tan kaleeto waxyaalahay goonida la tahay waxaa ka mid ah nabigu markuu guursaday qof kale oo dumara waa la guursan diiday ilaa ay dhimatay taasna ayadaa gooni la'ah xadiiska saxiixa ee saxiixulbukhaariga kitaabka idin dhigayo raqamkaad bukhaari wa yaalla saddex kun lix boqol iyo afarna waxay tusay dumarkao dhan inay u qayr badneed ee waqtigeeda joogay xadiidka uu leeyahay nabiga sala allahu calayh wasalam khayru nisaa'iha maryam khayru nisaa'iha nisaa'i lumma ummaddii wakhtigii nabi ciise joogtay ama wakhtigii waxa weeyaan maryamo binti cimraan joogtay maryamo binti cimraana u khayr badneed wa khayru nisaa'ihaa khadiijo wakhtigeedii ummaddii joogtayna khadiijatu ayaa u khayr badneed bintu khuwaylid marka taasna iyadaa iska leh manaaqibteeda waxaa ka mid ah cajiibka ah nabiga waa ku soo dhici jirtay markaasuu sheegi jiro ammaani jiray uu dhihi jiray khadiija saasay aheed khadiija sidaas bay aheyd waxyaalaha waxa weeyaan hadday noolaa laheed ay ku farax laheedna bacdigeed waa samayn jiri oo dadkii khadiijo saaxiibadeed ahaa asagoon wax kale u xariira inuu xariiri jiri oo markii neef ciddu qalato waxa weeye nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu dhihi jiray gabadhii hiblaaheed wakhtigii khadiijo inoo imaan jirtay hilibkan u geeye khadiijo islaantaas saaxiibkeeda heeda hilibkan u geeye khadiijo tanuma saaxiibkeeda hilibkaas u geeye uu aakhirkii oo dhan dhihi jiray markay dhimatay muddo ka gadaal saaxiibadeedoo dhan ayuu xidhiiri jiray nabiga sala allahu calayh wasalam caaisha waxay tidhi dumarka nabiga mid ka mid oon ka masayray ma jirto ilaa khadiijo maahane khadiijan ka masayray mana aragay ha maba arag ayadoo dhanba haddana waa ka masayray sababtoo ah waxay tidhi ayadiioo waa hore dhimatay uu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu waxa weeyaan waxa weye iska sheegsheega waxaad moodaahi tiri adduunkaba inaan dumar kale ku noolay oo annaga macnaha aan maba muuqannaba ilaa ay kala hadashay oo tidhi maxaa dhacay islaantaas duqdaahoo waqti hore waa ay dhimatay ilaahayna wuxuu kuugu bedelay mid ka qayb badana maxaa rabtaa markaasuu nabigu yidhi ilaahay iguma bedelin mid ka qayb badan kadib weligay agtiisa wax ugama sheeginaydi weligay agtiisa kadib laguma sheegin mar hadduu la yidhi wax ka qayr badan allana iguma bedelin halkaasay talabku arrintaas ku dhammaata waxaa ka mid ah waxyaalaha ay gooni la tahay khadiija bintu khuwaylid rabbulcaalamiin ay salaam u soo diray iyo malku jibriil labadooda wada socda kitaabka waa idiin dhigaya kulli waa kitaabkaan ka akrinaya waa masale weyn waa masale aad u weyn waxa weeyaan malakul jibriil ayaa nabiga u yimid sala allahu calayh wasalam kaasuu yidhi yaa rasuulalahi haadihi khadiijatu qad atad macaha inaa'un fiihi idaamu aw dacaamun aw shacac nabiga waxa u yimid malakul jibriil markaasuu ku yidhi waa tana khadiijo soo socota weelay kuu sidaa waxaa ku jira iidaan ama cunto ama sharaab fa idaa atadka faqra calayha asalaam min rabbiha wa minii markay kuu timaaddo rabbulcaalamiin iyo anigaba salaam naga gaarsiin rabbulcaalamiina soo salaamaaya waa khadiija bintu quweyli heerkaasaa ilaahay gaarsiiyey rabbulcaalamiin marka weliba wuxuu yidhi wabashirhaa bibeytin fi ljanna laa qasaba fiihi min qasabin waxa weye laa sakaba fiihi walaa nasab waxaan ugu bishaaraydaa guri qasab ka samaysan oo jannada ku yaalla oon wax buuqa iyo qaylo iyo shanqar aan lahayn wax daalana aan lahayn na ugu bishaare khadiija bintu quweyli marka salaam ayaa rabbulcaalamiin iyo malakul jibriil laga soo gaarsiiyey waana sifaadaas iska leeda waxaa ka mid ah carruurtana ayadaa u dhashay zawjaadka hal midab oo carruur u dhashay ma jirto ayadaa carruurta nabigoo dhan dhashay ibraahiimna haddee zawja ma dhalina waxaa dhashay maariyatulqibdiya ayaa u dhashay oo waxa weye milkul yamiinku dhashay fadilooyinkaasoo dhan bay iska leeda wa caaishatu caaisho ayaa ugu fadli badan caaishadaasoo ah sidiiqa midii rumaynta badneed oo xaqa rumaynta badneed bintu sidiiq kii rumaynta badnaana gabadhiisa ah oo abubakara dhalay allatii caaishadii barra'aha allaahu ilaahay uu beri yeelay fii kitaabii kitaabkiisa uu ku beri yeelay caaishadaasoo sawju nebiga nebiga sawjadiisii ah sala allahu calay wasalam fi dunyaa adduunyada iyo walaakhirati aakhira dhexdeed caaisha laba fadilu u sheegay mid waa lala wadaagaa laakiin midaa u gooniya midda koobaad waxaad ogsoon tihiin nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ilaahay u soo diray makaarimul akhlaaq inuu dhammaystiro nabiga wuxuu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam bucistu liutammima makaarima alakhlaaq waxaa la ii soo diray aniga akhlaaqda wanaagsan inaan dhammaystiro towxiidka ilaah keliya la caabudo waxa weeyaan geesinimada deeqsinimada runsheegnimada qaraabo xidhiirinta iscafinta isku sabridda isku dulqaadashada isku naxariisashada akhlaaqda wanaagsan oo dhan ayuu dhammaystiray akhlaaqda xunxun oo dhanna wuu la dagaalamay shirkiga iyo kufriga iyo bidacda iyo quraafada iyo beenta iyo tuugada iyo sinada iyo qamrada iyo gaalajacaylka iyo qurunka kulli waxaasna waa la dagaalamay marka wanaag oo dhan ayaa nabigu la yimid oo naf kasta oo dayibaahu ay ku raaxaysaydo wax kasta oo xumaanana wuu la dagaalama sidaas marka munaafiqiintu aad ayay waxa weyaan u dhibsadeen sababtoo ah naf kasta oo dayibaahu waa aqbalaydaa dhaqankaas naf kasta oo dayiba ah way aqbalaysaa munaafiqiintuna waa cadowga gudaha muslimiintay la joogaan masaajiday la joogaan suuqyaday la joogaan waxay kula jiraan meel kasta marka cadow oo aad u dhib badan weeye waxay go'aansadeen inay nabiga gurigiisa weerarka ka bilaabaan maadaama nabiga akhlaaqda wanaagsan lala soo diray waxa nafafka wanaagsan oo dhan u raacayaanna taas ay tahay munaafiqiintu waxay go'aansadeen arrintaas inay isku dayaan inay buriyaan oo ay dadka u tusaan nabigu inuusan qayr wadin oo gurigiisa xumaanu ka jirto markaasay waxay yidhaahdeen caaisho waa sinaysatay waa wax la yaabu fiiri qofka marhuu tusan ilaahay rumaysnayn waa dhiigana markaasa weliba haddana waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah dadka muslimiinta qaar waxaa jira munaafiqiinta dhaqankooda ayagoon ayagu munaafiqiin ahayn aan waxaweyan digtooni badan aan lahayn oo wax si wax uga hoos baxaan xataa dad muslimiinoo feecfeecnaa aa hadalkii munaafiqiinta markii dambe la qaaday oo la faafiyey qofka muuminka waxaa la rabaa qof digtoon oo wax badan ka fiirsada inuu yahay kelmadda uu qaadayo sii faafinayo dad mu'miniin oo hoos la yaqaanoo war wanaagsanoo saxaabadii ka mid ah ayaa hadalkii munaafiqiintii xataa ku shugeen markaas iyagiina suuqa sii geliyeen suuqa sii geliyeen arrintaas marka rabbulcaalamiin lix iyo toban aayadood oo aayadda koob iyo tobnaadee suuratu nuur ilaa aayadda lix iyo labaatanaad ee suuratu nuur ayaa ilaahay ku beri yeelay in caaisha beri tahay ayuu ilaahay ku beri yeelay waxa weeyaan way la yaabta xataa laftirkeedu waxay tihi aniga waa islahaa ilahay waa ku beri yeelaa laakiin nabigaa ru'yoonaa iyo saas meelahaasaan islahaa laakiin aayado qur-aan oo ilaa qiyaamu saaca la akrinaayo alla kugu soo dejinaya isma lahayn intaas inaan ka qiima yarahan u haystayn laakiin waxa weeye waa sawjadii nabiga waa beytu nubuwa qiimo weyna ilahay agtiisa kale hel ilaahay weynaa ayaana ogaa saasaana ilaahay u bariyeen waa fadiila oo aan la heli karin wey fadiila aan la heli karin wey fadiila aan la heli karin oo ilaahay sheegay inay dayiba tahay dayiba inay tahay aa ilaahay sheegay maxaa yeelay nabi maxamedaa qaba dayibiinta ragga ahna dumarka dayibaadka ayay iska leeyihiin ilaahayna si u wada u wadu yidhi ulaa'ika mubara'uuna bimaa yaquuluun waxa weeye dadkaas waa dad la beri yeelay oo waxa munaafiqiintu leeyihiin oo dhan laga beri yeelay weliba janno iyo risqi wanaagsanna alla waa u sheegay iyo dembi dhaaf lahum maqfiratu wa risqun kariim zawjada aakhirana nabiga waa tahay xadiis saxiixay ku sugan tahay oo nabiga sala allahu calayh wasalam xadiis saxiix bin xibbaan ku yaalla maalinuu faadima binti rasuulilahi nabigu ka hadlay markaasaan idiyaytan anigana ka waran markaasuu nabigu yidhi miyaadan raalli ku ahayn inaad sawjadeeda noqoto adduunka iyo aakhirada haahaan idhay tiri sidaas weeyuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam manaaqibta aan lala lahayn waxaa ka mid ah oo iska laheed inay ahayd axabu aswaaji nebiyi sala allahu calay wasalam intii hadda khadiijo isma soo gaarin intii kale ee isi soo gaartay ayadu ugu jeclaa camar ibnu caasaa nabiga weydiiyey waxaan idhi u yidhi man axabu nnaas ilayka dadkoo dhan yaad ugu jecel tahay rasuulka allow markaasaa nabigu yidhi caaishaan ugu jecel caaishaan ugu jecela masaladaasna waa masalada ay culummadu ka qaataan waxa weeyaan ninka zawjaadkiisa kala jacaylka uu kala jeclaanayo inuusan ku dambaabin sababtoo ah jacaylku waa camal qalbiye oon qofku ma milkiyo asagu laakiin maamulkiisa hadduu u kala roonaado waa ku dambaaba xale asagaa milkiya marka ayadaan ugu jecel hu yidhi nabigu markaasaan igu yidhi fa min arijaali raggana yaad ugu jeceshay markaasuu yidhi abuuhaa aabbaheed abubakar sidiiq marka sifadaasna ayadaa iskale waa manqaba ama ammaan weyn malakuljibriilna salaamuu soo gaarsiiyey salaam ayuu soo gaarsiiyey oo malakuljibriil inta nabiga u yimid sala allahu calayh wasalam aa nabigu wuxuu ku yidhi yaa caaisha haadaa jibriil yuqri'uki salaam kan waa jibriiloo waa ku salaamayaa ayaduna waa ka rididay salaamtii oo haddii salaam lagu soo gaarsiiyo qaabkaana loo ridiyaa waxaan iryay tiri wa calayhi asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu saasaan u ridiyey tiri marka sidaasaana loo ridiya qofka ku soo salaama dil allena wa calayhi asalaam waraxmatullahi wabarakaatu markaasaan idihi tiri tara mala ara waxaan dadku ujeedad u jeeddaa anuu hadda malagaas aad sheegayda uma jeedo saasaan ku idhihi tiri nabiga waana runteedu hadda nabigu arkay laakiin ayadoo ma arag waxyaalaha u goonida ahoo lala lahaynoo fadaa'isha ahoo caaisha laheed waxaa ka mid ah qof dumar oo sawjooyinkiisa ka mida nabigoo mara la huwan waxyu kuma soo degin caaisho maahane laakiin caaisho isagoo marada la huwana waxyu kusoo degaya sifadaasna ayadaa iska laheed waxay kaloo ku sii dareen intaasna kitaabkaa kuu dhigay laakiin waxay kaloo culummadu ku sii dareen xagga fiqiga iyo cilmigana ayadaa ugu cilmi badneed sawjaadka nabiga oo saxaabadaba hadda dadka ugu cilmi badanay aheed xataa axaadiista waxay ka mid tahay mugiriinta sabcada toddobada mugiriintahay ka mid tahay toddobada saxaabi oo ugu axaadiista badan saxaabadayba ka mid tahay saxaabaduna masaa'ilka diiniga ahay ula noqon jireen oo la weydiin jiray ayadaa fadwo jirtao dadka bari jirtay saxaabada gobol ka midana waa ku tacqiibi jirtay waa ku naqdi jirtay masaa'ilka dad badanay masaa'il ku naqdiday oo masaa'il ay ku gafeen ay caddayda inay ku gafeen marka caalimad ayay ahayd sifaadaasna oo u gooni labadooda yaa fadli badan khadiijo iyo caaisho allahu aclam ilaaha garanay culmo badan culummadu saddex qowlay keliyiin khadiijaa fadli badan caaishaa fadli badan iyo tawaquf in laga joogsado in laga joogsadaana la qaataa maxaa yeele waa laba qofoo cajiib badan oo hadda mid walba intaan ka sheegnaadna ka garanaysaa faman qadafahaa caaisho qofkii ku gama bimaa wixii barra'aha allaahu ilaahay ka baryeelay minhu xaggiisa qofkii caaisho ku gama oo ku tilmaama wixii ilaahay ka baryeelo zina ah faqad kafara waa gaaloobay billaahi alcadiim allaha cadiimkaahu ku gaaloobay maxayla qur-aanku beeniyey qofkaas lix iyo toban aayado siddeed iyo tobana kitaabku ku leeyihi laakiin haddee markaan tiriyey aniga lix iyo tobanay ila noqdeen insha allah idinkuna waad tiri kartaan waa aayadahana waa taqaanaan إن الذين جاءوا بالإفك عصبة آه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم أي كبلاما آيات اللي هي لباتنا بين كتب marka lix iyo waxaad moodaa inay lix iyo toban aayadood yihiin saas ayay u ekiin markaa lix iyo toban aayadooda alla ku berii yeelay qofka yidhaahda markaas kadib waa qof ilaahay beniye qur-aanku beniye sidaas darteeda muslimiintu iskuma khilaafan qofkaas inuu galiyo ee waxaadna ka fiiri kartaan xaafid ibnu kaiir tafsiirka aayadaha ugu dambeeya markuu fasirayo aayadaha ugu dambeeya markuu fasirayo in aladiina macnaha aayadaha oo caaisha arrin lagu beri yeelayo kuwa ugu dambeeya waxaan ula jeedaa in aladiina yarmuuna almuxsanaati alkaafilaati almu'minaat lucinuu fi dunya waalaakhira aayadahaas markuu fasirayo ayuu ku sheegayaa in muslimiintu ku ijmaaceen qofka caaisha markaas kadib zina ku sheegaa kaafir bilaahi inuu yahay ta qofka ka shakiyaaba khatarada ka waran sawjooyinka kaleo nabiga qofkii zina ku sheega ma gaala mase waa bidcooli ayadaa laba qowlay ahlucilmigu leeyihiin inuu bidcoolo yahay khilaaf kuma jire ma gaala mise ma ahan qowlka saxiixa wuxuu leeyahy waa gaal asna maxaa yale waxaa ka laasimaya nabigu inuusan dayib ahayn ilaa ilahay aayib wadayibaatu litayibiin soo ma jeedid marka inuusan nabigu dayib ahaynaa ka laasimaydan waana kufru bawaax inaan la yidhahdo nabigu dayib ma ahayn marka zawjaadka nabiga oo kalena kadaalika waa sidaas caaisha si gooniya muxuu ugu caddaynaa wuxuu ugu caddaynaa ahlulbidaca nimanka raafidadoo shiicada ah ayaa caaya zinana ku sheega waxa weeye aflagaadeeye adduunkana ugu neceb adduunka korkiisa waa kuwa ku fasiray fadbaxuu baqana caaisha dawdaca loola jeeda hayra de fadbaxuu baqana reer banu israa'iil wey ma reer banu israiil ay la joogto caaisha caaisha waxay ahayd waqtigii nabige marka waxa weeyaan waa shayaadiin wey waxay ku colaadinayaan waxaa dagaalkii jamal oo ciidan la socday caaisho iyo cali dhex maray wey caaishana dagaalkaas dagaal ay u qasaday maahayn markii mucaawiya uu beecada geli diiday oo uu yidhi war walaalkay ayaa la dilay in adeerkay cusmaan ibnu cafaan ha la soo qabto halaloo qisaaso markuu yidhi calina yidhi war wixii shayaadiinta ahaayoo dilay haddee muslimiintiioo kala tagsan lama qaban karo waa naga xoog badayn ee aan midoowno baycada soo gala markii muslimiintu midoobaana xoog la yeesho aan qisaasne markaasay caaisha baxday oy madiine ka baxday oo meeshii labada ciidan isku haysteenay aaday ayadoo isla maadaama ay ummul mu'miniin tahay haddaad tagto arrintu way degaysaa oo musaalaxa u baxdo si ay u kala demido adigu markaa si oo aan loo kasin ayaa dagaal uga dhexdhexay ciidankii abubakar ciidankii waxaan ula jeedaa cali iyo ciidankii oo waxa la socday caaisho markaasaa la jebiyey ciidankii la socday caaisho waa la soo qabtay ratigeedii marka caliyaa yidhi marka madiinaha loo diro madiina loo soo celiy wayna ka shallayda aad uga shallaayi jirtay xataa inay tagtay ayay aad uga shallaayi jirtay waa kii camaar ibnu yaasir ku yidhi markii dagaalku dhammaaday uu yidhi ma abcadda haada almasiir min alcahdi aladii cuhidda ilayka ilayki wuxuu yidhi socodkan aad socotay iyo kala fogaa ballanka ilaahay kula ballanay ballankaas waxa weeyaan waqarna fii buyuutikunna wey guryaha jooga guryaha joogadii wey arrintaas marka markuu sidaas ku yidhi arrintaas way u riyaaqday waana arrintaas arrin saxa inay tahay sheegto waxay tidhi wallaahi innaka maa calimtu qawaalun bilxaq wallaahi intaan kugu aqaana xaqaad sheegtaahay ku tiri xaq ayaad sheegtaa taasna waa shallayto ay ka shallayday xataa safarka ay meesha aaday sababto ayadoo musaalaxay danteedu aheed waxa weeyaan danteedu dagaal maahan xadiiska taariikhu dabariyuu ku yaallaa kitaabku inin dhigin maaha taariikhu dabari ayuu ku yaallaa juska saddexaad lixdan iyo kow xadiiskaas aan sheegay ayuu ku yaallaa marka caaisho sidaasaa si gooriya halkan loogu sheegay ummahaatu mu'miniinkii kaleetana qofkii wax ka sheega iyagana waa sheegnay in qowlka saxiixa inay kufaar uu yahay inay tahay wa mucaawiyatu mucaawiya ibnu abi sufyaan khaalulmu'miniina waa mu'miniinta abtigood weeye mu'miniintao dhan abtigood weeye wa kaatibu waxyillaah ilaahay waxyigiisa ninkii qori jiray weeye axadu khulafaa'i almuslimiin muslimiinta khulafadoodii mid ka midana weeye saxaabadu tiradii ka batay si guudna waa loo soo sheegay mucaawiya si gooniya muxuu ugu soo qaatay ayagana ahlulbidaca ku fidnaysan oo ilaa sideedaba masaa'ilka aad aragto caqiidada ahlu sunnuhu ku qabaan waa ahlu sunnuhu masaa'ilka ay caqiidada ku qoraan waa masaa'ilka ahlubidcu ku khilaafsan yihin masaa'ilka ahlubidcu ku khilaafsan yihiin caqiidada lagu qora si dadka iyo waxa weye looga digo shartooda marka saxaabadii kale mid mid wax badan lagama soo sheegin khulafaa u raashidiinka iyo casharatu mubashiriin unbaa lasoo sheegay laakiin si gooriya wuxuu ugu sheegayaa ahlulbidaca raafidadoo kale waa kaafiray ayaguna leeyi saasay leeyi waa ahlulbidac badanaana ku fidnoobay oo mucaawiye wax ka sheega oo waxay leeyiin caliyuu la dagaalamay waan annaga iyo arrintaas soo sheegnay intii cali amiirulmu'miniin ahaa maalin ka mid ah ma sheegan mucaawiya inuu amiir yahay kumana qabsan laakiin waxa weeye weliyudam ayuu ahaa in adeerkiisaa la dilay wuxuu lahaa war walaalkay dadkii dilay ha la qisaaso calina wuxuu lahaa war aan midoowno oo ciidanka laysku daro oo markaan tabar yeelanna soo qaban doonnaa ciidankii dilay waxa weeyaan cusmaan ibnu cafaan ciidanka caliyay ku jiray niman shayaadiina oo waxa weeyaan hadduu cali isku dayo kaba xoog ba unay ahaayeen oo uusan qaban karin haddaan la midoobin marka labaduba way ijtihaadeen man asaaba falahu ajrun waman akhdaa falahu man asaaba falahu ajraan waman akhda'a falahu ajr labaduba mid ajar helay iyo mid laba ajar helay u qaybsamaa ilaa labaduba waa ijtihaadeen laakiin kursi laysku haysto iyo qabyaalada loo dagaalamaa midna ma aysan jirin marka waana waxyiga saxaabigii qori jiray oo saxaabada waxyiga qortuu ka mid ahaa taasuna waa calaamad tusayda inuu ammiin yahay ilaa nin aan ammiin ahay nabigu waxyigii qor ma dheheen ma dheheen taasayay tusayda khaalulmuminiin mucaawiya ibn abi sufyaan sakri ibnu xarbi alumawi maxaa khaalulmuminiin meesha laga leeyay horta mucaawiye waxaad ogaataa waa waxyiguu qori jiray wuxuu ka mid ahaa hogaamiyaalkii ciidanka raggii ciidanka hogaami jiray ayuu ka mid ahaa shaam ayaa loo diray waqtigii cumar ibnulkhadaab ayaa barasaab ama guddoomiye ama waaliga gobolladaas laga dhigay shaamna waxaad ogsoontihiin waa aag dagaal ama waa furin oo nimankii nasaarada ahaa ee dowladdii weyneed ayaa halkaas lagala dagaalamayo dhammaan gobolladaas ayaa gacanta muslimiintu sidaas ugu soo dhigeen oo asaga ilaahay gacantiisa ugu furay muslimiinta bilaaddaas aad u faraha badan saas darteeda in alla intii tobankii sano oo amiirulmu'miniin cumar ibnulkhadaab uu amiirka ahaa isagaa barasaabka ahaa halkaas ama waali lama bedelin dadkii baa jeclaaday cadligiisay ku jeclaadeen maamul wadaagay ku jeclaadeen carabna dadka ugu caqliga badanoo ka mid ahaa middeeda kale mucaawiya uguna maamul yaqaana dadkii markay jeclaadeen sidaas ugu daayay in cumar tobankii sano u daayaaba calaamad ugu filan wanaagka cumar oo la yaqaan cadligiisa iyo sida ninka waxyar haddii laga sheego waa bedeli jir ragga madaxdiisa ragga waaliyaalkiisa wax yar haddii laga soo sheego horuu ka bedeli jir inta u tagu dhihi jiray wax ka sheegta ninkanaanan ii soo diray laakiin lama bedeli ninkaas waana cadliga iyo dadkusay u jeclaadeen markii cufmaan uu amiirulmu'miniin noqdayna laba-iyo tobankii sano oo uu amiirulmu'miniin ahaa waa u daayay haddana taasuna waa markhaati kale oo ku filan afartii sano iyo dhowrkii biloodoo calina haddee waaba waqtiga uu diidaraaba iyadana sidiiu ku ahaa lix bilood oo xasan markii lagu daro sidiiu ku haystay kadibna labaatan sanuu muslimiintoo dhan haddana amiirkooda ahaa intaasoo dhan muxukun marka magaalooyinkaasoo dhanaa gacantiisa alla ku furay wuxuuna ahaa qof saxaabada ka mid ah oo duray oo diinkiisa durayna ma jiro ama waqtuu khaliifka ahaa khilaafadiisa duray marka qofka durayaa waa qof bidco iyo dalaal uu ku jiro weeye khaalulmu'miniin meesha laga leeyahay waan soo aragnatay haddeer markaan tirinaynay ummahaatulmu'miniinka nabiga ummu xabiiba binta abi sufyaanu qabay asna waxa weye ina abi sufyaan ummu xabiib uu la dhashay mucaawiya waa nebiga seedigiis maxaa marka khaalulmu'miniin lafdigaas xadiis kuma soo arooriyo laakiin maxay culimmada ahlusunnuhu u yidhaahdaan waxay caddaynayaan silada iyo xidhiirka kala dhexeeya nabiga nabiga marka xidhiirka kala dhexeeya la arko qof kastoo nabiga jecel waa kuma dhiiran karo inuu mucaawiya wax ka sheego marka isagoo aan nabiga saaxiibkiis isagoo aan nabiga ninkii waxyiga u qoraayey oo raggii waxyiga qoraayuu ka mid ahaa asagoo nuucaasoo xidhiirkaas nabiga la leh waxa weeyaan qofka nabi maxamed jecelo rumaysan kuma dhiiran karo inuu wax ka sheego marka in marka qofka xishoodo oo uu is-ilaaliyo ayaa loo sheegayaa ma ahan xadiis iyo ma ahan khaalulmuminiin dad badanaa wax ka sheega raafidadu annagii sheegnay shayaadiintaas waxbay ka sheegeen dadka hadda joogoo noolaa qarnigan iyo qaar dhintayna waxbay ka sheegeen oo wa kitaabka waa idiin dhigayaa waxaa ka mid ah xasan saqaaf oo urdun jooga oo haddaba nolol aan ku ogayn oo bidcoole weyn culammada gobolna takfiiriyeen bidcoolahaas waxbuu ka sheegay kitaabka wuxuu uga sheegay kitaabu tacliiqaadka uu ku leeyahay dafcu shubahi tashbiih ibnuljawsi kaas ayuu iftiraa'aad badan ku sheegay dadka wax ka sheegay waxaa ka mid a sayid qudbi raximahullah sayid qudbi kitaabkiisa laydhaha kutubun wa shaksiyaad kitaabka oo inidhigaa kitaabkan ka aqrinaa sharaxa safxada laba boqol afartan iyo labo ayuu wax uga sheegay wuxuuna ku yidhi hadalkan firiya sayid qudbi wuxuu yidhi waxiina yar wuxuu rabaa mucaawiya markii dambe asaga u soo haray khilaafadii calina sidii la iskaga soo horjeedaa la dilay inkastoo mucaawiya isag ma dilin laakiin ogow khawaarijaa dishay marka wuxuu rabaa cali waa laga adkaayuu leeyahay sababta looga adkaaday mucaawiya wuxuu adeegsanaya been iyo khiyaano iyo laaluush uu adeegsanayu leeyahy subxaana allah fiiriyi hadal waa hadal aad runtii wax laga yaxyaxa wuxuu yidhi waxiina yarkanu mucaawiya iyo wa zamiiluhu saaxiibkiis waa camar ibn caas waa saxaabi kale oo jaliil ah labadaas markay u leexdeen uu yidhi ilalkidbi been waalqishi khiyaano waalkhadiicati dhagar waalnifaaqi munaafaqnimo warishwati laaluush wa shiraa'i dimam iyo dimadaha in la gato dadka la kala gabo laa yamliku caliyun an yatadallaa ilaa haada darki alasfal ilaa liidnaanta heerkaas cali ma awoodu inuu sameeyo marka waa ilaahay ha ka cafiyo waa arrin af u yidata hadalkaas ilaaha ka cafiyo culamaduna nasxi ay u qoreen waxaa ka mid ah asheekh maxamuud maxamed shaakir risaalo u qoray sheikh ninka la sayd qudbi oo uu arrintaas uga nasteexaynayo cayda iyo dacniga iyadana kitaabka waynin dhigaya calaa kulli xaal masaa'ilkaas marka adugu calaa kulli xaal saxaabada waxa weeyaan aad waa in qofku iskaga ilaaliyo jacaylkooda iyo ammaantoodana uu ka diin dhigto wa kaatibu waxyillaah waxyiga ilaahay mid qora ayuu ahaa axadu khulafaa'i almuslimiin muslimiinta khulafadoodana ka midu ahaa oo khaliif ayuu ahaa oo muslimiintu ay ku itifaaqeen sannadii afartan iyo koowaad waxa weeyaan ilaa labaatan sano markaas uu khaliifka muslimiinta ahaa ilaa labaatan sano ayuu ahaa wa min asunnati caqiidada ahlusunna waxaa ka mid ah assamcu in la maqlo lia'immati lmuslimiina muslimiinta madaxdooda warkooda wadaacatu in la addeeco wa umaraa'i lmu'miniina mu'miniinta umaradooda in la maqlo oo la addeeco barrihimkooda baariga ah iyo wa faajirhimkooda faajirka labadaba in la addeeco maa muddo ayaa la addeecayaa lam ya'muruu aysan amrin bimacsiyati illaahi ilaahi caasintiisa fa innahu shaaniya laa daacata wax addeecid ah liaxadin qof uma sugnaanin fii macsiyati illaahi macsi ilaahi lagu addeeco halkan shiikhu wuxuu ka galay masale kale oo caqiidada ahlusunna waljamaaca ka mid ah masaladaas waxay tahay qofka muslimiinta muslimiinta horta asal waxaa ah inay hal imaam yeeshaan kasoo masaladaas gadaalan ku keeni doonna meesha uga hadlayo sharxa insha allahu laakiin calaa kulli xaal muslimiinta madaxweynahooda hadduuba muslim yahay ama baari ha ahaado ama faajir faasiqa ha ahaado ahlu sunna waljamaaca ijmaac waxay ku yihiin waajib inay tahay in la addeeco warkiisana la dhegaysto hadduu wanaag amro wanaaggaasu shay asal shareecada waajib ku ah ha ahaado ha ahaado shay sunno ku ahaa shareecada ha ahaado shay shareecada mubaax ku ahaa waajibay noqon in la addeeco haddii uu amro shay macaasiyana waxaa la leeyahay macaasidaas kaa yeeli mayno laakiin kuguma haysano amiirnimadaada waa kuu ogolna wax kale nacama wax kale nacama laakiin sinnaba macaasi kaaga yeeli mayno macaasidana laga yeelima marka waa wax fiili waa wax qof ka tajaruday hawadiisa kaliyuhu uu ku dhaqmi karo qofka hawadiisa hadduu ka tajarudo ayay dhici kartaa inuu caqiidada qaato ahlu sunnaha laakiin qofka hadday hawa ku jirto ma dhici karto sababtoo ah hawadu laba shay ay keeni kartaa qofku inuu isku dhiibo madaxweyneha oo uu shar iyo qayb wuxuu wadada u sacbiyo oo uu yidhaha waa kii nabigu doortay iyo inuu markuu xumaan ku arko iyo shar uu yidhahdo shaydaankaanaan iska ridi labadaas waxaan ahayn hawadu ma keeni karto laakiin diinka nabigu taas labadaba waa diida labadaba waa diida diinka nabigu waxay tahay intuu muslimba yahay baari ha ahaado faajirna ha ahaado muslimba hadduu yahoo salaad tukanaayo waa in madaxweynenimadiisana aan lagu qabsan lana addeeco wax kastuu amro markuu macaasi ku amrana aan laga yeelin marka aan laga yeelin ayagoon lagu haysan suldadiisii waxaa laleeyahay kan lagaa yeeli maa hadduu madaxaaga gooyo kaa yeeli maa aad leedahay laakiin kuguma hayso suldadaadii wax kale nacama tan kaa yeeli maynin sidaasaa caqiidatu ahlisunna waljamaaca waana mas'ale kitaab ahlu sunna qoreen oo caqiide ah oo la qoray waqtigii salafka oo hore aysan ku olinna la heli maa hadduusan ahayn kitaab hal masale laga qoray kitaab caqiidada caamka ee ahlu sunna laga qoray oo masaladaas ku olina la arkima oo kutubihii horaan ka hadla kuwa dambe kama hadla waagii dambe oo khalafka qaarna waa ku qoranta qaarna laguma laakiin kutubihii hore oo salafkao dhan iyo khalafkii ku xigay caqiidaba haddii la qoro waa in lagu qoro masaladaas maxaa yeelay waa aayado qur'aan iyo xadiis nabi qur-aanka kariimka allah rabbulcaalamiin wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llah allah adeeca wa adiicu rasuula rasuulka adeeca wa ulil amri minkum qofka arrinka muslimiinta u saaxiibka ah ee muslimiinta ka mid ahaen gaaloobinna adeeca waxay dhahdeen culummadu xikmo weyna ku jirta fiiri adiicu llaaha wa adiicu rasuula markii rasuulka laga hadlaayo ficilkii waa la soo celiyey adiicu rasuula leeyi laakiin ulul amriga markii laga hadlaayo adiicu ulul amri lama dhihin ficilkii waa la gooyey caadiya loo cadf sababtoo ah allaah waa mutlaq waa la adeeca wax ilaahay lagu caasi karaa ma jirtay bannaanta in lagu caasiyo nabigana sal allahu calay wasalam daacadiisu waa mutlaq wax lagu caasi karaa ma jirto waa in wax walba lagu addeeco laakiin ulul amriga maxaa lagu addeecaa waxaan macaasi yahayn saasaa ficilka loo jaray leey ulul amrigana a'immada salafka waxay ku fasireen waa alculamaa walumaraa xaafid ibnu kaiir tafsiirkiisa fiiri waxaad fiiridaa imaam alqurdubi tafsiirkiisa kulli a'immada salafka waxa laga soo wada naqliyey culimmada muxaqiqiintana ay mareen ulul amriga rabbulcaalamiin amray in la addeeco waa culimmada iyo madaxda muslimiinta maxaa yeelay waxa adduun iyo aakhiro ku hagaagayaan cidda taqaana waa culimmada cidda waxfulinta iyo awoodda iskalena waa madaxda marka labadooda ayaa daacada iskale labadood cid kastoo rabbi yidhi ha la addeeco aabba hooya ugu horrayda aabbe waxa weeyaan culummada umarada islaamtoo la yidhi ninkeeda ha addeecdo shantaba waxa lagu leeyaha ku addeec waa ilaahay intaysan caasi ku dhihin hal qof oo sharcigu ogol yahay ilaahay caasi inaad ku addeecdaa ma jiro waa hooyo waa aabbe waa zawjada oo layidhi zawjkeeda ha addeecdo waa dadkoo dhan oo layidhi culummada addeeca waa dadkoo dhan oo layidhi madaxda addeeca waa addoonkoo layidhi sayidkiisa ha addeeco dhammaan cid kastoo sharcigu yidhi ha la addeeco kuma jirto macsida inta lagu addeecayo macaasidu kuma jirto laakiin waxaa lagu adeecin waxaan macsi yahayn waxaan macaasi yahayn axaadiista haddee aad u fara badan oo fara badan ayaana nabigu ku amray waxaa ka mid ah axaadiista xadiiska uu kitaabku kuu qorayo oo nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam cala almar'i almuslim assamcu wadaac qofka muslimka waajib waxaa ku ah inuu madaxda warkeeda maqlo oo yeelo saasaa waajib ku ah fii maa axabba wa kariha waxa naftiisu rabto iyo wax alla wuxuu nicab yahay waa inuu ku addeeco laakiin shardi waa daba dhigay nabigu ilaa an yu'mara bimacsiya in macsi la amraa maahane fa in umira bimacsiyatin falaa samca walaa daaca haddii macaasi la amro samac lagana dhegaysa maa kan amray hadduu hooyo yahay hadduu aabba yahay hadduu zawj yahay hadduu culummo yahay hadduu amiir yahay hadduu madaxweyne yahay laga dhegaysa maa macaasi laakiin marka lagu leeyahay macaasidu kuma jirto oo laga dhegaysamaa macnaheedu ma ahan imaaradiisii iyo madaxweynimadiisii alla inkira taas waxaa caddaynaya xadiidka saxiixulmuslim ku yaalla ee uusan sharxu noo dhigin waa xadiidka ninka leeda cawn ibnu maalik kaasaa caddaynaya aad u sii caddaynaya xadiidkaas oo nabigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam nabigu uu ku yidhi sala allahu calayh wasalam waidaa ra'aytum haddaad aragtaan min wulaatikum shay-an takrahuuna wax aad necab tihiinoo sharciyan xaaraan ah haddaad madaxdiinna kun aragtaan fakrahuu camalahu camalkiisa nibcaaba walaa tansicuu yaddan min daacati laakiin daacadiisa gacantaha kala bixinina inaad addeecaydaan ka dambaydaan madax u aqoonsan tihiin taasa ka suulinina laakiin camalka xun iyo fisqigiisa nibcaaba waa xadiis saxiilmuslim ah waa xadiis saxiilmuslim ah waxaa ka mid ah haddee axaadiistu aad ayay u badanta xadiiskaas hore bukhaari iyo muslim ayaa wariyeen oon akrinay xadiidka labaadoo sharaxun inin dhigayo oo uu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam man addaacani faqad addaaca allah qofkii addeecaa waa qof ilaahay man adeecani qofka aniga nabi maxamed ay adeeca faqad adeecala waa qof alla adeecay waman casaanii qofka aniga ay caasiya faqad casa allah ilahi waa caasiye waman adaaca alamiira madaxweynaha qofka adeecaa faqad adaacani anigu i adeecay nabi maxameda ilaa anaa idhi halla amri alla adeece anaa idhi nabi maxameda sal allahu alay waslam saasuu nabigu leeyay waman casal amiira amiirka qofka caasiyaana faqad casaanii aniga nabi maxamed waa caasiye ilaa nabiga amro yidhi alla adeece waana bukhaari iyo muslim weeye xadiiskaasna bukhaari muslimna aduga xadiis aaday u badan yihi waxaa ka mid a xadiiska kalu kugu daray oo cadi ibnu xaatim waxaan idhi rasuulka allow ku weydiin mayno qof taqiya dii madaxweynihii nin alla ka cabsanaayahay kaas ku weydiin mayno inaan addeecno maxaayale dadka dhaba taasoo iska addeecaya ee ka waran qofka saas yeelaya oo saas yeelaya fadakara shara balaayu sheeg madaxweyne saas yeela oo xumaantaas samayna oo balaayadaa samayna oo shartaas samayna kaas ma adeecayna fa qaala rasullahi wuxuu yidhi sala allah alay slm ittaqu llaha wasmacu war ilaahay ka cabsado madaxda warkeeda maqal ilaahay uga cabsada ninka laga hadlaa waa ninkaas ee nin fiican miyaha laysku haysta taas qof kastaaba iska addeecaye ninka laga hadlaaba waa midkaas xun ee ilaahay uga cabsado addeeca xumaantana maha wax laga addeeca ogow ee waa inaan suldadiisa lagu haysan oo wixii kaloo wanaag u amro laga yeelayo xadiiskaasna ibnu abi caasim ayaa sunnada ku wariyey kun lixdan iyo sagaal ahlu sunnuhuna way ku ijmaaceen ijmaaca wuu iska sheegatay shaarixa laakiin waxaa la rabay inuu meel u tiiriyo saas ayaa la rabay aqwaasha horta aan ka akhrino aqwaasha wuxuu ku daray fudayl ibnu ciyaad hadalkiisii a'immadii salafka wuxuu yidhi ciyaad fudayl ibnu ciyaad low kaana lii dacwatun maa jacaltuha ilaa fi suldaan fudayl ibnu ciyaad a'immadii waaweynee salafka ka mid ah wuxuu yidhi haddii laydhihi lahaa hal maraa wax lagaa aqbalaa ee hal mara ilaahay bari meel kale ma yeelen suldaanka allow feecnay sidaan dhihi lahaa madaxweynahan u ducayda halka mana waxaan ku bixi lahaa xaale markuu hagaago ummadda hagaagaysa sharxu sunna lilbarbarhaari ayuu ka soo naqliyey kutubaha caqiidada waxaa ka mid ah sharxu sunna lilimaami albarbahaari wuxuu yidhi idaa ra'ayta rajula yadcuu cala suldaani haddaad aragto nin habaarayo madaxweynaha faclan ogow annahu saaxibu hawan inuu bidcoola yahay ogow wa idaa samicta haddaad maqasho arrajula nin yadcuu u ducaynayo lisuldaani madaxweynaha bisalaax ilaahay inuu hagaajiyo faclan ogow annahu saaxibu sunnatin inuu ahlu sunna yahay insha allahu tacaala waa islaa meeshii hore oo sharxu barbarhaarigaasu ka soo naqliy baxal wad ood akhrisateen sidaana ku qoran walaa naraa ma caqiidaysnin haddaan ahlu sunna nahay alkhuruuja in lagu baxo lagu fallaagoobo calaa a'immatinaa madaxdeenna wa wulaati umuurinaa dadka arrimaha yaga taladooda haya wain jaaruu jaa'iriinba ha noqdoono jawr iyo dulmiba ha sameeyeen walaa nadcuu calayhim habaari mayno walaa nansicu yaddan gacantana kala bixi mayno min daacatiin si kastoy faajirnimo u sameeyaan haddaysan gaaloobin ogow hadday gaaloobaan kuma jirto saladaas dibaan uga hadli doonna hadday gaaloobaan daaca islaamka kuma leh walan yajcala allaahu lilkaafiriina madax mabaahan markaas harci wanaraa waxaan caqiidaysannahay yuu yidhi baxaawi daacatun adeecidooda min daacati illahi ilahay adeecidiisa inay tahay ila allah nagu addoonsada inaan adeecno marka daacadooda waa ilaahay oo la adeecayo caza wajalla fariidatan waajib xaalay tahay waa goorma maa lam ya'muruu bimacsiya waa intaysan macsi amrin wanadcuu lahum waxaan ugu ducaynaynaa bisalaax inay hagaagaan walmucaafaati iyo ilaahay inuu ka caafiyo xumaanta iyo macaasida ijmaacaadka saddex kitaab ka fiiri saxiixu muslimka nawowiya ku soo naqliyey waxaa kaloo soo naqliyey shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah minhaaju sunna juuska afraad saddex boqol toban iyo shan wuxuuna leeyahay salafka wakhtigii hore khilaaf yaraa jiray oo mucaawi ninka la yidhaha mucaawiya wiilkiisii yaziid yaziid waxa weeye ragaa ku kacay oo ku fallaagoobay salafka ka mid a ninka la yidhaha xajaaj ibnu yuusufna waa lala dagaalamay dad salafka ka mid aha la dagaalamay markii dambeoo la ogaaday natiijo xumada wuxuu leeyahay istaqarra amru ahli sunna waxa weye istaqarra amru ahli sunna wuxuu ku sugnaaday arrinka ahlu sunna iyo caqiidadoodu calaa tarki alqitaali fi lfitna inaan fitanta lagu dhex dagaalamin lilaxaadiisi saxiixati haabita axaadiista saxiixa ee sugan ayna saas u yeeleen saasay saas u yeereen nabiga ka sugnaatay sala allahu calayh wa saaruu yadkuruuna haada fii caqaa'idihim sidaas darteeday noqdeen inay kutubahooda caqaa'idka ku sheegeen wa ya'muruuna waxayna dadka amraan ahlu sunnuhu bisabri in loogu sabro calaa jawri ala'ima madaxda dulmigooda oo aan layska dulqaadina lagu sabro saasa ahlu sunna amraan wa tarki qitaalihim inaan lala dagaalamin minhaaju sunnati nabawiya juska afraad waxa weye saddex boqol toban iyo shan shaykhul islaam ibnu taymiya sidoo kale waxaa soo naqliyey ijmaacaas in ahlu sunna sidaas ku sugnaatay alxaafid ibnu xajar kitaabka waxa weye rijaasha ah ee tahdiibu tahdiib markuu ka hadlayo ninka la yidhaahdo xasan ibnu saalix ninkaas wuxuu qabay fekerka oo khawaarijta firqo ka mid ah ayuu qabay khawaarijtu waa tobannaan firqo qolo waxaa la ydhaha waxaa ka mida la ydhaha qacadiya qacadiya waa nisbatun ila alqucuud ayagu ma dagaalamaan madaxdana lama dagaalamaan laakiin shacabkay kiciyaan war iska dulqaada war balaayada war dulmiga ha huwanina war balaayo hogatay war maxoolaatay war waa maxay waxayna dul saaran gurigoodu ka fadhiya waxubana qaadin asag qofna qish qushku siimo war ka kaca war innaa lilaahi wa innaa war maxaa dulliga idin saaran uu yahay war waxa iska dulqaada war dad banu aadan waadnan ahayn war maxay tahay waa layn addoonsaday war kaasuu sameeyo keer buu sameeyo kaasuu sameeyo xaqu ka dhacayo waxaana soo gaaray inuu saas yeelo waxaana soo gaaray inuu saas yeelo waxaana soo gaaray inuu saas yeelo inna lillahi wa war muwaadnan banu aadan ahayn war faasiq iska dulqaada laakiin gowl qofna isagu diri ma ciidana raacina qacdiya la yidhahdaa waa kuwa culummadu yidhaahdo sharu firaq fi lkhawaarij khawaarijta firqooyinkooda waxa ugu shar badan alqacdiya iyadaa ugu liidata maxaa dadkiina waa kicinaasna raaci ma ma raaco hadday wixii dar alla ka tahay marka fekerka nin caalimana wuu ahaa marka fekerkaasaa lagu sheegay waa ninkii a'immada selafka nin ka mid aha arkay isagoo masaajid ku tukanayo booyaya markaasuu yidhi acuudu billaahi min shari min nifaaq min min min khushuuci nifaaq ilaahiyaan ka maangalayo munaafiqiinta khushuucooda waa booyaya dadkana wuxuu leeyahy madaxda la dagaalama dadku ka cayrina dadku yay ku fid ilaa qofkan booyaya dadkaa ku fidnoo waxay isleeyihiin ninka iska booyaya dar alla wey dadku masaakicaamaduna weliba kuma sii jiraan qofka hadduu booyo biswe mar hadday booyin arkaan caamu kuma sii jirto iyo dhawaaq dheer iyo maxaa yeel adilla ma kala yaqaaniin marka si dadku aysan ugu qartoomin tusaas u fiiriyey uu yidhi acuudu billahi min khushuuci nifaaq nifaaqa iyo munaafiqnimada khushuuceedan ilahay ka maangaal dadkii ku kicina madaxdii waana noo booya meesha ka fiiri marka halkaasu marka masalada inuu lagu sheegay inuu qabay mas'aladaas markuu sheegayo uu xaafid xajar ku soo raraa in amarkii ahlu sunna ku istiqraaray inaan lala dagaalamin halkaas halkaas ka fiir ayadan halkaas ka fiir masalo muhiim ah laakiin aan sii wadno gadaal masalo muhiim aan ku sheegi doonna insha allahu haddii ilaahay xasuusiyo waman waliya alkhilaafata khilaafada qofkii tawalliya wajtamaca calayhi nnaas dadkuna ay ku kulmaan wa raduu bihi ay raalli ku noqdaan ow qalabahum ama uga adkaada dadka bisayfii sayftiisa xataa saara ilaa uu noqdo khaliifatan oo wasumiya lagu magacaabo amiira almu'miniin wajabad waxaa waajibaya daacatu adeecidiis halkan shiiku wuxuu uga hadlayaa khilaafada sida loo qabto see ku yimaadaa madaxweynaha sharciga horena waa u soo sheegnay mar kalena waa ku celinaynaa maadaama kitaabku halkan uga hadlayo khilaafada sharciga madaxweynaha sharciga ah laba dariiquu ku yimaadaa waa in madaxweynihii ka horreeyey uu ka dardaarmo oo uu yidhahda aniga haddaan dhinto waxaa khaliif inin ama madaxweyne inin ah hebel waa sidii uu ku yimid cumar bnu lkhadaab annagii soo ogaanay radia allahu tacaala canhu muslimiintuna waa ku ijmaceen in dariiq saxa mas'alada labaad oo ay ku sugnaato imaamnimada ama madaxweynenimada sharciga ah waa in ahlulxalli waalcaqdi ay ka shuureeyaanoo doortaan ahlulxalli walcaqdigana shardi maaha dadka odhan inay isku yimaadaan ahlulxalli walcaqdigaas waa isku mid in madaxweynaha hore cayino oo u yidhaahdo intiinaan ka shureeya sidaasna waa siday ku sugnaatay khilaafadii cusmaan ibnu cafaan soo soomaanaan mari yaa cayinay cumar ibnu lkhadaab lix waa kii cayinay wiilkiisana ku daray oo yidhi wiilkayga ayaan loo dhigin laakiin madaxnimada marka waa dad mucayana fiiri ahlulxalli walcaqdina yaa waaye alculamaa walumaraa wawujuuhu naas saddexdaasaa la yidhahdaa ahlulxalli waalcaqdi xalli macnaheedu waa furid caqdina waa xidhid macnaheeda waxa weyn dadka dadka talada u xidha una fura oo dadka hadday doonaana dagaalgeliya hadday doonaana fariisiya dadkaasaa la yidhaha ahlulxalli walcaqdi marka waa saddex qolo waxa weeyaan waa culummada ilaa dadku hadday muslim yihiin culummaday ka fadwo qaataan iyo waxa weeyaan dadka awooddu gacanta ugu jirto ahlu shawka umarada ee qofka ay doortaana xoog sii kara ee uu ku shaqeeyo illa qofka raba xoog in la siiyo waa ku dooranay shaqe hadii la yidhaha qofka gurigiisa seexdo ma shaqay karo dad waxaa la rabaa awood ku wareeji kara qofkaan inay doortaan tan kaleetana wujuuhu naas dadka dadku wax ka maqlaan ama maaluu magac ku leeyahay ama waxa weye nabadoonnimo saddexdaas qolaa laysu yidhaha saddexdaa marka shardi maahan inay dhammaan isku yimaadaan ilaa waxaan ogaanay cumaan waa toddoba qof waxa meesha iskugu yimi haddii aan amiirkii hore cayinin oo dadku iska dhex iska isku yimaadaan ahluxalli walcaqdigu ay doortaanna waa sharci oo waa ku sugnaana abubakar waa saas ta isku yimaadeen ahluxalli walcaqdiga ay doorteen mideeda kale shardi ma aha in ahluxalli walcaqdigu isku dhammaadaan oo waa in qayb fiicanu timaado maxaa yeele waxaa idhi cumaanna waana toddoba kaliya meesha iskugu timid abubakarna rag badanaa maqna cali bnu abdaalib xataa waa maqna markii la dooranayay marka un dad fiican inay doortaanaan bar oo xalli walcaqdi ah oon dadkaas aan sheegnay ah ma ahan waxa weeyaan dumarka iyo carruurta iyo gaalada iyo fusaqada iyo waxa weeyaan dhallinyarada iyo waxaas meel layskugu kaxeeyey oo codkoodu siman yahay maya taas waa ka socdan masalada muhiimka oo aan rabay inaan sheego waxay tahay cafwan aan tan dhammayno dariiqo kalaa jirta oo kitaabka nat matniga noogu taalla waa maxay haddii uu ninku jabhad samaysto oo seefka inta u qaato ummadda uu yidhaahdo waa inay raciyo ii noqdaan oo inta dhinac kaga bilaabo dhanka kale kaga baxo oo uu ku qasbo oo ay xukunkiisa wada hoos keeno oo rayad uu ka dhigo oo cid kale ku haysata aan la arag oo uu soo haro oo uu yidhaahaye yaa igu haysta qofku haysta la waayo muslimna uu yahay waa waajib in la adeeca ma bannaana in la yidhahdo daalimkaan daalim waa yahay ninka waa faasiq ninka saas yeela waa faasiq rasmiya nin inta ummadda dhiiggeedii bannaystay oo qaatay macnaha bannaysi waxaa loola jeedaa daadiyey hadduu bannaysto gaaluu noqo lahaay nin inta ummadda dhiiggeedii daadiyey kursi ku gaaray waa daalim weyn laakiin la dhihi maa waa daalim ah lagu kaxo maxaa yaele haddana mid ka darana daadana islaamkuna fisqi ma amro iyo fasaad waa waajib waana dhacday saxaabadaana sugeen waxaa ka mid ah cabdullaahi ibnu zubayr sacaadigii jaliilka ahaa bayca lala galay mudda waddanka muslimiintoo dhan marka shaam qayb ka mida laga reebo asaga amiirka ahaa waa madiina iyo maka iyo masar iyo ciraaq iyo dhulkoo dhan waxaa ku qabsaday oo qayb masar shaam ka mida joogay marwaan ibnulxakam dagaalu ku qaaday sagaal biloodu dagaal ku waday masaru ka qabsaday ogaa xoogluhu marka haystaa waa dhintay wiilkiisii cabdimelig ibnu marwaana hubka sii qaaday xajaaj ibnu yuusufna wasiir gaashandhigu ka dhigtay ama wasiirka difaaca ayuu ka dhigtay say u wadeen oo u wadeen oo maalinba magaalo uga furanaayeen markay iskugu keeneen cabdullaahi ibnu subayr oo dhulka muslimiintoo dhan asarkooda xukumay marka laga reebo shaam qayb ka mid ah makana waa ugu yimaadeen waana ku dileen kacbadana waa dumiyeen keligoodaas waa kacbadana dhulkay la simen xajaajaa duniyo gacantiisa ku duniyey dibna u dhisay markay dileen oy keligood soo hareen intaas dagaalku socday cabdullaahi bni cumar culamaa u saxaaba raggi ugu waaweynaa ka mid ahaa dagaalka meel uga baxay markuu dhammaaday oo cabdimalik soo haray iyo wasiirkiisii difaaca xajaaj ayuu markaas warqad u diray cabdullaahi bni cumar oo uu beeca ugu dirayo oo uu caddaynayo sidaanaana ku qorreed warqaddaas wuxuu ku qoray kitaabka idin dhigi ma korkaan ka akrinaa dhegaysta laakiin meeshaan kuu sheega ood ka soo qoro karto aan ka qoray wuxuu yidhi innii uqiru bisamci wataaqati licabdillaahi cabdilmelik amiiri almu'miniin cala sunnati illaahi wa sunnati rasuulihi ma statactu wa inna beniya qad aqaraa bimili dalik warqaduu qoray uu leeyahay cabdullaahi bni cumar ibn alkhadaab waxaan u qirayaa inaan warkiisa maqlayo oo aan addeecayo addoonka alle oo ah cabdilmelik amiirka mu'miniinta ah waa ninkii xoog waddanka ku qabsana amiirka mu'miniinta amiirulmu'miniin dad badana marka la sheego waxay moodaan inuu yahay qof fiican kaliya mu'miniinta ninkan u taliya weeye laguma dhihin ninkaan waa fiican yahi waa xun yahi amiir macneed waa maxay amiir waana xumaa kara waana fiicnaa karaa mogta mu'miniintu waa kuwa loo taliyo laakiin ninkaan waa un amiir marka amiirulmu'miniin fiicanna waa noqon karaa sidii cumar amiirulmu'miniin daalimana waa noqon karaa sidii cabdilmelik cabdilmelik dulmiyuu ku qabsana ila waa nin xoog ku qabsaday laakin waa nin muslima soo uma jeedi waa nin muslima marka amiiruulmu'miniin uu leeyahy fiiri cabdullahi bn cumar beecaan kula galay waana kuu sugay uu leeyahy inaan ku maqlayo o ku addeecayo carruurtaydoo dhanna sidaasoo kale ogol yihiin annaga haddaan nahay reer cabdullahi bni cumar marka madduu qabsado qof saxaabada intii joogtay inkirtay ma jiro sidaasaa looga dambeeyey amiiruulmu'miniin uu ku noqdo marka hadduu seef ku qabsado saasaa loogu daynaa laakiin dariiquu soo maray waa xaaraan ilaa dhiigga muslimku daadiyey
masaladaasna waa masalada masalada ugu dambaynay oo muhiimka inuu rabay meesha inaan ku sheego waxay ahayd muslimiinta waxaa waajib ah inay hal madaxweyne yeeshaan hal imaam kulli dhammaan sidaasaa waajib ah waana sidii nabigu markuu jooga isaga imaam u ahaa sala allahu alay slam cumarna asagaa muslimiintao dhan amiir u ahaa cumaanna asagaa muslimiintao dhan amiir u ahaa calina waxa weyn hadda ikhtilaaf ku yaraa jiray waad ogtihiin laakiin waxaan sheegnay mucaawiya amiirnimo sheegan may ogaada masaladaas anaa khaliifa dhihi may marka waxa weeyaan muslimiinta saasa xaq waa dambe hoogaa muslimiintiina baaxaddoodii iyo dhulkii waa fogaaday khilaafaanna waa dhacay muslimiintii dowlad dowladaa lahay inkastoo ay kala rooneed mar walba oo hadda hadda meesha ugu liidatay boqolka qarnigaanay ahayd qarnigaan oo dhowr iyo konton dowlo ay gaareen qarnigii boqolkii sano u dambeeyaa baa ugu weynu dhacay markii khilaafadii dhacday waxaadna wax badan kutubaha ku akridaan ood akrisataan xuduudda qof aan madaxweynaha ma oofin karo waa xaaraan waana ijmaac gacangooynta rajmiga kulli ibnu qudaama ku taalla kutubahadana saasay ijmaac ugu soo naqliyaan xuduudda oofinteeda yaa iska leh imaamka muslimiinta axkaam badanna isagaa iska leh soo ma amiirkaas la sheegayaa waa keen kitaabka ini dhigaay indhaha hoos u roga marka alxamdu lilaahi hadda boggan aan hayno qaala sheekh maxamed ibnu cabdilwahaab raximahullah soo uma jeedin boggaan oon hadda ka akrinay waman waliya alkhilaafata wajtamaca calayhi naas markaan batniga dhammee sharaxa aakhirkiisa shanta sabada ugu dambayda qaala sheekh maxamed ibnu cabdilwahaab wuxuu uhi raximahullah al a'imatu imaamyaalka muslimiinta mujmicuuna waxay ijmaac ku yihiin min kulli madhabin madhab kasta calaa anna man taqallaba qofkii ka adkaada calaa baladin magaalo magaalo qabsada ow buldaanin ama magaalooyin ow buldaanin ama magaalooyin fara badan lahu qofkaas waxaa u sugnaaday xukmul imaami imaamkii xukunkiisa fii jamiici ilashaa ashaada dhammaantood hadduu magaalo toos u qabsado oon qof ku haysta la erag isagaa ka taliya cidduu doonu xidhaa cidduu doonu daayaa qofka madluumka ah oo la dulmiyuu u gargaaraa daalimkuu soo qaban karaa magaalada isaga imaamka ah xuduudda sharcigaah lagu leeyahay imaama oofi kara ninkaasa oofi kara la dhihi maayo war halkan goboraad ka talidaahe madaxweyne ma tihin lamada xuduuddu oofina gaaladuu la dagaalamaa magaaladiisa asaga ka amiir sidamaldi waana ijmaac ee masale khilaafa maahan ku leeyahy fiiri wuxuu yidhi fiiri hadalku waa sii socdaa axkaamta oo dhan ayuu kula mid yahay waxa weeyaan imaamka walowlaa haadaa haddaan ijmaacaasuu jiri lahayn mastaqaamat iddunya adduunyada dhow ma toosteen maxaa yeelay li'anna naasa dadka min zamanin dawiil waqti dheer laga soo bilaabo qabla alimaami axmed imaam axmed waqtigiisii ka hor ilaa yowmina haada maalinkeenna laga soo gaaro majtamacuu kuma kulmin calaa imaamin waaxidan hal imaam walaa yacrifuuna muslimiintuna ma yaqaanin axadan hal qof oo min alculamaa'i ka mida oo dakara sheegay anna shay-an shay oo min al axkaami axkaamta ka mida laa yasixu inuusan ansaxayn ilaa bilimaami alacdam imaamka weyn maahani ma aysan dhihin muslimiintu imaamkaasaa wada oofina waxaad ka fiiridaa uu ku leeyahay adduraru saniya fi alajwibati najdiya juska toddobaad keligiisna maar kutubo badan ku taalla asaylu ljaraar ayuu showkaani uu ku sheegaa kutubo badanaana sidaas masalada uga cad marka qofkii magaalo haysta magaalo haddis laysku haysto magaaladaas imaam kama aha laakiin midda aan cidnad ku haysan asagu ka taliyo asagaa ka amiir ah gabadhaan weli lahayn asagaa nikaaxina waxa weeyaan asagaa xuduudda oofina asagaa waddankaas ka imaama mas'alo kale oo muhiim ah waxay tahay waxay tahay masaladaas kale khaliif aan halkan ku sheegnay khaliifku yuu khaliif ka yahay dad caammaa waxaa dhan inu yidha ilaahu khaliif ka yahay subxaan allah khaliif yaa khaliif laga noqda hor shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah mas'aladaas wuxuu uga hadlaa majmuucu lfataawa ayuu uga hadlaa majmuucu lfataawa ayuu uga hadlaa wuxuuna uga hadlaa juska soddon iyo shanaad mujalladka soddon iyo shan ayuu uga hadlaa mujalladka soddon iyo shan safxadana waa afartan iyo shan waxa weeyaan khaliifka qofkii ka horreeyuu khaliifka yihi khaliif banu aadama laga noqdaa wuxuu leeyahay shekh islam ibnu taymi raximahullah khaliif qof dhintay iyo qof maqana khaliif laga noqdo ilaahayna ma dhinto waxa weeyaan waana xayi waana baaqi waana kulla laxda iyo kulla saaca waxa weeyaan waa nala jiraa waa micigeenna bicilmihi wa qudratihi wa samcihi saas darteeda abu bakar yuu khaliif ka ahaa rasuul allah sal allah alay saas darteeda lama dhihi jirin khaliifatallah ee khaliifatu rasuulillahi la dhihi jiray ninaana ku yidhi reer baadiya yaa khaliifatyaa khaliifatallah markaasuu yidhi ma ihi khaliifatallahi khaliifatu rasuulallah marka khaliif qofku wuxuu ka yahay waxa weeye waa qofkii ka horreeyey marka mar kastoo dadaa dhiman dadaa ka dambeeya dadka kan ka dambeeya kuwii ka horreeyey khaliif ka yihi saas darteeda ilaahay asagaa dadka ka khaliif noqda asagaa lagama khaliif noqdo markaad safrayda maxaa tidhaahdaa allaahuma anta asaaxibu fi safari waalkhaliifatu fi lahli ilaahayow safarkana adaa igula saaxiibo igu waadiyeydaan rabaa dadka inka soo tegana adaa iga khaliif adaa iga khaliif marka khaliifka mas'aladaasna halkaas u raajica hadal dheer oo muhiim ah iyo adillo badan ayuu halkaas ku sheegaya waman weliya qofkii tawalliya alkhilaafata khilaafada wajtamaca calayhi naasu dadkuna ay ku kulmaan waratu bihi ay raalli ku noqdaan kaas ayagaa doortay waa labadii dariiqoo hore oo sharciga aheed oo amase qalabahum asagaa dadkii uga adkaaday bisayfii hubkiisa xataa saara ilaa uu noqday khaliifatan fiiri hadda midka hubka wata waa markii khaliifo uu noqday wa sumiya laguna magacaabay amiira almu'miniin wajarad waxaa waajibayda daacatuhu wa xarumad waxaa xaaraan ah mukhaalafatu in la khilaafo walkhuruuju calayhi in lagu fallaadoobaana waa xaaraan oo lala dagaalamo khuruuj waa in lagu baxo wa shaqu casa almuslimiina muslimiinta ushooda in la kala dilaaciya waa xaaraan muslimiinta midnimadooda waa ush wa shaqu casa almuslimiin muslimiinta ushooda in la dilaaciyo oo khilaaf laga dhex ridaana waa xaaraan waxaan ku daraynaa mas'aladaas goormaa ninka madaxweynaha madaxweynimada uu ka baxi kara oo macnaha la dhihi kara madaxweyne ma ahan waa markuu gaaloobo gaalnimo cad oo shan sifale gaalnimo cad nabigaana saas u tilmaamay sala allahu calay wasalam waxaana isxasuusinayna laba xadiid marka xadiidka koowaad waa xadiiska saxiixulmuslimka uga yaalla oo sharaxa ma qorayo labadaas xadiis laakiin raqamka qoro saxiixulmuslimka ka soo qoro ilaa asbaas anba asagan ka soo qoray saxiixulmuslimka kun toddoba boqol iyo sagaal wey kun toddoba boqol iyo sagaal raqamka ou kaga yaalla kun toddoba boqol iyo sagaal nabi waa xadiidka cubaadata bnu saamid nabigeenna suuban sala allahu calay wasalam ayaa noo yeehay fabaayacanaahu fabaayacnaahu beeca iyo ballanaa nabiga la galnay ballanka aan nabiga la galnay waxay ahaa oo uu ballan nooga qaaday cala asamci waaldaaca fii manshadina wa makrahina inaan madaxda warkooda dhegaysayno aanna addeecayno haddaan ku faraxsannahay oo nashaad u leenahay iyo markaan nacaynaba wa cusrinaa wa yusrinaa marka dhib xaalad aan ku sugannahay iyo markaan barwaaqaysannahay intaba wa afaratin calayna xataa markaysa bursiga iyo irmaan wanaabsiga madaxdu samaynayaan oo hantidii caamka ahayd ayagu gooni iskaga isticmaalayaan xaq ayagiina aysanna siinayn markaas inaan addeecnaa nabigu nacam oo ballan nagula galay sala allah calay wasalam waxaa nabigu ballan nagula galay wa anlaa nunaasica alamra ahlahu inaanaan ku qabsan dadka talada haysta aan nebi maxamed ballan nagula galay sala allah calay wasalam markaas marka mar walba la dala joogna hadduu gaaloobo gaalnimo shan sifa leh ama afar sifo waa u dhammaatay nabigu wuxuu yidhi ilaa an tarow inaad aragtaan kuma jirto kufran bawaaxan cindakum min allaahi fiihi burhaanun gaalnimo ilaa aad aragtaan gaalnimadaasoo cad gaalnimadaasoo agtiinna aad haysataan xujo cad oo ilaahay agtiisa ka timi markaas waa u dhammaatay madaxweyne sharci ma noqon karo fiiri inta nabigu taba dhigay afar sifa xadiiska keliya ku jirto ilaa an tarow kufra macaasi gaalnimo ka yar waxa weeya ugulama fallaagoobi karo waa tuug waa qamracade waa zaanig waa wax shaydaana waa wax faasiqa waa wax inkaaro ku dhacday wax alla wixii gaalnimo ka yar lagulama fallaagoobi karo wax ka yar gaalnimo waa gaalnimo o gaalnimadaas waa laga soo sheegay waxaa naga soo gaaraya inuu saas yidhi waxaa la malaynayaa saas waxaa lagu tuhumay saas maaha ilaa an tarow wax isha lagu arkayo la yaqiinay waa inad ma ahan sheeko bareley waa la tuhmay waa la maleeyey warar badan baa na soo gaaraya maaha ilaa an tarow kufran tarow waa inaad aragtaan waa in la yaqiiniyo sow laba ma ahan kufrigaasu mid ta'wiil aqbali kara waa inuusan ahayn bawaaxan waa inuu yahay bawaax bawaax kufri bawaax ah oo cad waa inuu yahay oo aan wax ta'wiila sinnaba gaalnimo aan uga baaqan karin oo war sidaan ula jeed ama islaamnimo ula jeed aan la dhihi karin saddex sifo soo maa cindakum min allaahi fiihi burhaanu waayo kufriga cad cidda waa in rabbulcaalamiin aayad qur-aan ama xadiis ku caddeeyey dembigan uu galay inay gaalnimo tahay maahan sheekh fulaan aa yidhi sheekh fulaan aa yidhi hadduu madaxweynuu saas yeelo waa gaal maya wax badanoo culummadu gaalnimo ku sheegeen aan aan gaalnimo ahayn a'immada xanafiyada hadda ka horna waa baraarujyaan u malayne a'immada xanafiyada kutubahooda fiqiga waxay muqarar kaga dhigeen oy ku qoreen waxay yidhaahdeen haddii qofku masjid fasiriyo waa kaafir bilahi alcadiim waa murtid masjid musaajid atir waxaa lagu yidhi halkee ku tukataa salaada subax markaa tidhi masjidkan yarkaan gaalatay buli kawa waxaa lamid a yidhahdeen musxaf hadduu taskiiriyo masaaxibtu miyay isla jurmi egyin mid jeerta gala iyo mid weyn soo ma kala ahan daad qofku yidhahda musxafkaas yarkaa kitaabkaas yar iisoo dhig waa gaalay buli saasay ugu qoran tagtuba ka waran haddaan nidhaahno marka madaxweynuhu wuxuu yidhi kitaab yar ha laii soo dhiba masjid yaraan dhisaa waa gaaloobay waatan kitaabayna ku qoranta waxa qofka lagu gaalaysiinaa shiikhyada la yidhi maya waa in waxa weeyaan allaah kitaabkiisa uu alla ku caddeeyey inuu dembigaasu gaalnimaya ama waa in nabigu xadiis cad ku caddeeyey oon wax ta'wiila aqbali karin laakiin shiikhyada la yidhi maya haddii kale adiga laftigaaga lagu xukmina kufri meeqa goora tiraa maalintii kitaabka yarka iska da inay gaalnimo tahay masaladaas ay kufriga ku sheegeen qofku hadduusan taxqiir ula jeedin hadduu taxqiir ula jeedo waa gaalnimo shaki male isagoo xaqirayoo liidaya hadduu yidhaha kitaabka yarka waa gaal laakiin isagoo liidid ula jeedin hadduu yidhaha kitaabka yarka macnaha jurmigiisaa yar waxa ku qoran waa isku mid laakiin xoogaa jurmi ahaan waa yaryahay saas hadduu ula jeedo gaalnimo ma aha dembina xataa ma aha laakiin hadduu ula jeedo inuu liido shaki male inuu gaal marka ilaahay marka nabigu soo diri wuxuu ku leeyahay madaxweynahan wuxuu ku gaaloobaa waa inay tahay durhaan min allah meeqa sifaan sheegna afar sifo soo maana sheegin sifo kale oo shanaada xadiiska ku jirta qofka dhahaya waa gaaloobay oo waa caddahay kitaabka allay ku caddahay waa inuu yahay qof cindiye leh cindiye leh waa maxay qof masaa'il ahlulfatwa oo ijtihaadi kara waa inuu cindakum min allah yaa ku jirta xadiiska fiiri cindiya qof la weynuya shaacirka muxuu yidhi yaquuluuna haadaa cindanaa hayru jaa'isin waman antum xataa yakuuna lakum cindu uu yidhi yaquuluuna haadaa cindanaa hayru jaa'isin waxay leeyihiin arrinkanoo naga agtayada ma bannaan oo kubaatiinu yidhi agtiinna si aad agta u yeelataan idinka agtiinnaba leh ha idinka cindiyo mabalhidin qofka dhihikan aniga masalada saas ilata waa qof ijtihaad gaaray sooma marka waa in qof cindiye leh masaladu ka soo fuusho oo ahlufadl laakiin ardagii walbaaba hadduu tuurto de waa fawd waa fawdo iyo diin la'aan waa fawdo iyo diin la'aan marka qof cindiye leh waa inay ka timaado gaalnimada cad ee lagu gara karo waxaa ka mid a salaadda hadduu ka tago hadduu tuka diido oo la weydiiyo la yidhaahdo ma tukataa oo yidhahdo u been ma sheego ma tukataa alafin markaasuu leeya anigu been ma sheego oy caddaato inuusan tukan shaki male kaafir bilahi alcadiim wey xadiidka kalaana caddaynaya inuu gaal yahay qofka aan tukan oo isla madaxweynaha ka hadlaya oo nabiga sala allahu calayh wasalam xadiiska saxiixulmuslimka ee cawn ibnu maalik uu nabigeena ka wariyey sala allahu calay wasalam nabigu wuxuu yidhi khiyaaru a'immatikum madaxdiina kuwa ugu feecan aladiina tuxibbuunahum wa yuxibbuunakum waa kuwa aad jeceshihiin ayaguna inin jecel waa kuwa aad jeceshihiin ayaguna inin jecel ayaguna inin jecel weeye ويصلون عليكم وتصلون عليهم وملحظة شعب كيود الدعيدة إذن كنا الدعيدة وشرار أئمتكم أمضي هاي ملحظين قوة أقول شربرا الذين تنقذونهم وقوة أن عبتهن ودو عروتان وينقذونكم أيضنا إنين عرورا وطلعنونهم آت لعنة وترى نعلا إن كي ملح معها ويلعنونكم أيضنا إن لعنة إلى النعرضين كل على شعب ما هو نبيه كواس أقول شربرا كواس كوهما kuwaas ma lala dagaalamaa dhegaysta nabiga nebi maxamed dhegaysta sala allah alay sl qofkii rumaysan qiila yaa rasuul allah afalaa nunaabiduhum bisayf rasuulka allow kuwa naclad la isgaarsiiyey ma waanaan seefta ku tuuray marka oonan iska ridayn balaayada fa qaala laa maya seefku looma qaadan karo hadda waa kuwii laysnacnadaaya maya nebi maxamed aa yidhi sala allahu alay wasalam maa aqaamuu fiikum salaa intay salaadda tukanaayeen dhexdeeda macnaheeda waa maxay hadday salaada ka tagaan seefta u qaato laakiin shardi kaloo ijmaac aha yaalla markay salaada ka tagaan oy gaalo noqdaan horta gaalo markay noqdaan waxaa sugnaanaya inaysan amiirahayn taasaa sugnaanaya in la tuurana hal shardiyaa u dhima markaas waa in la aweero in la rido ayadoon fasaad ka badan la samayn waana ijmaac ila waa munkar munkarkana marka la suulinaayo waxaa shardi ah asagoo mid ka weynu dhicin in la suuli karo ijmaacna culummada masaladaas waxa weeyaan fiiri جامع علوم جامع علوم الحكم ابن رجب حافظ نكلا هذا امام النووي صحيح المسلم كشرحي حديث كشرحه شرحي من راى منكم منكرا فليغيره بيدي اجماعنا وحا سو نقليه العلامه محمد الامين الشنقيطي كتابه تفسير الاضواء بيان في ايضاح القران بالقران عند قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل سوره المائده masaladaasna intaas ayaan kaga gudbaynaa su-aashaan maxay tahay soomaaliya ku qoreen wal afri sheekh shariif miya ya madax muxuu noqo si fiican igu ark ya ya ها دولته الشريف معين نقول كرتا هذا 10 كيلو ابنان فاهمين حتى بقى اقراي قفك وحكمنا انه مجتهد يا سماهين عندكم هذا الحائط عندكم قف انديال وانيا ده انا طالع علمي انا ما انا انديال لا حول ولا قوه الا بالله ادد ويدي له هنا نقول مساله اكون كور 10 كيلو اللي كدوا انا كلام ما احد اللي ويدي مساله دك اهل الفضوه بقى عالمين تاع الويدي صار لي منك سلاله فهم حديث كلامي هذا اللي كنت لاقي عندكم من الله في برهان فيه قف فضوانا قف عندي انا انا ما عندي الله اجتهاد من ده سبحان الله كده يقولين اه سؤال شكل انا كلام سلاس